jaamacadda magaalada burcaya weliba martigeliday shir caalami ayuu hagaaban gaabeen ururka dhakhaatiirta reer somalilan oo ka dhaqan mareykanka magaashuna lahaku gaabeysaha walibana kulanka uu isadareer doona muddo sida maalin ee lanku aransada ay la tacalowka xanuunada raagahan soo bulshada somalilan ha ka badadeen walibana kuliyada jaamacadda burca yoo ka heliyana la tacalowka xanuunada noocae yoona suubiyeen cilmibaaris shalduban oo door muhiime yo markaas ku lahaayeen kulanka waxaana kumid ee xubnoogii shaldubnaaye ee ku qaybgalay kulankayo ku hadaleen sida markaas muhiimanka iyo bulshada yoonaan mahadnagay dhammaan urarkii howlwadeenada jaamacadda hagaaban gaabiyeen marka hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa jaamacadda burco guddoomiyaheeda iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo hormuudka kuliyadda caafimaadka oo suurtogeliyey inaynu confessionkan aanu ku qabanno magaalada burco marka aad bay mahadsan yihiin waxaa kaloon aad ugu mahadnaqayaa dhammaan ardayda jaamacadda ardayda nersinka dhakhaatiirta cid wal oo kasoo qayb gashayba waanu u mahadnaqaynaa in yar haddaan idinka warbixiyo ururka saaxa waxaanu aasaasnay waqtigii covidkii marka magaca halkaas aad ka arkaysana waa somaliland somaliland american health care association marka waqtigii covidkii anagoo waxaan kusoo warbixinaynay intaan hadalka badan maayo inaad si fiican uga faa'iidaysataan aad ka qayb gashaan runtii aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dr yuusuf dhiinka kuliyadda caafimaadka oo soo abaabulay runtii munaasabadan qiimaha badan waxaan kaloo iyaga aad iyo aad ugu mahad celinayaa saaha oo runtii iyaguna gartay inay dadkoodii uga faa'iideeyaan runtii arrimaha caafimaadka farxadda ay tahay jaamacadda burco ama sharafta ay tahay inay martigeliso barnaamijkan oo runtii horena loo sheegay mar horena dhacay insha allahu waxaan aad iyo aad kolley ugu dhabaarmayaa yaa hore loo sheegay in laga faa'iidaysto waxaa sharaf weyn inoo ah inaynu martigelinno shirweynaha shanaad ee ururka dhakhaatiirta reer somaliland ee ku dhaqan cariga maraykanka kaasi oo aynu bilowgiisayna innagu aynu halkan ku martigelinay shirkaas waxa aynu doonaynaa inaynu ku lafagurno insha allahu saddexda cashee soo socota maxaa ku cusub xanuunada aan la kala qaadin hadday tahay daawooyin daawooyinkooda iyo hadday tahay cilmi baadhisyada la samaynayo kii ugu dambeeyey kuwaasi oo runtii jaamacadda burco iminka afartii sana u dambeysay ay dalkeena ka geysatay waxyaabaale fara badan oo la taaban karo cilmi baadhis leh urarka dhakhaatiirta reer somalilan iyo weyba dadaalaha shalduban ka jarana la tacalowka xanuunada raaga ee xakananagada hay deegaanadiyo